waxaan gelaynaa suuratu nuun iyaduna makiyo waa suuraddan suuradduna waxaa weeye aada waxay maaragtay ay muujinaysaa macrakada ka dhexaysay risaalada marka nabiga loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam iyo mushrikuu maka cinaadka ay ka hor istaageen risaalada nabiga calayhi salaatu salaam dicaayadda iyo dhibaatada ay ku haayeen qur-aankana markaas siduu u hujuumayo oo ayagii dhagaha looga jafayo ee markaas hadba qof mumin oo kasoo rumaynay kasoo rumaynay laga soo go-inayo ee xujajka loo laqinayo iyagoo xujajkooda iyoba dagaandigaha laga dhigayo nabigana calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa la adkaynayo inuu xaqa uu ku sugnaado oo loo shalay waa toosan tahay ku sugnaaw wad xaqa la leeyahy isagii muminiinta la jira calayhi salaatu salaam gaaladana marka dhigaha laga jafayo oo laga raacayo allah marka wuxuu leeya dhuun waa xuruufta hijaa-iyada oo qur-aanku ku bilowdo saad iyo aliflaamim saad iyo aliflaam ra iyo aliflaam miim iyo kole culummadu waxay yidhaahdaan macnaha ugu wanaagsan in la yidhaahdo carabaysa uma oranaysaan nabi maxamed caleyhi salatu salaam qur-aankan isagaa la yimid isagaa soo been abuurta uma oranaysaan waayo hadduu soo been abuurta idinkaba carabaa tihiin fa carabina waa taqaanaan gabayaal baa idinku jira rag khudbeeyo laashinayaal iyo aftahnayaal baa idinka buuxa maxamedna waa carab adinka idinka mida hadduu asagoo keensada adinkaa shucaro uga horeeyey bal maanta ma arkaysaa dee axshaa joogay shucaradii waktigaas joogay ma garata ragga badana risaalada waa usoo dhawaadeen shucarada waaweyna qaar kamid oo axsha uu kamid yaha waa joogay marka waxaa laleeyahay bal keensada adinkuna shicir haddii oo yaa keensada haddaanan keeni karin oo xadka oo caadiga bini aadamka uu ka baxsan yahay waxaad ogaataan in qur-aankani waxay og yahay nuun waa xuruuftaas walqalami qalamkan ku dhaartay iyo wamaa yasduruuna waxay dhigayaan qalamka laba shayba waa looga jeedi karaa qalamka oo ilaahay subxaana wa tacaala oo ilaahay looxul maxfuudka oo ku qoro iyo maqaadiirta oo markii carshiga la abuuray qalamkaa ku xogay ina awala maa khalaqa allahu alqalam faqaala lahu uktub wax qor ou dhaha ilaahay qaala yaa rabbi ma wamaa aktubu maxaan qoraa qaala uktubi ilqadara wamaa huwa kaa-inu ilabad wuxuu ilaahay qadaray oo jaangoy iyo waxa dhici doona intaasoo dhan qor waa xadiis saxiix qalamkaas waa looga jeedi kara waxaa koo looga jeedi karaa qalamkan ilaahay subxaana wa tacala dadka wax ku baray iqra warabuka alakram aladi callama bilqalm alraxmaanu callama alqur-aan waa waxda xadaarada iyo cilmiga lagu kaydinayo ama cilmigii diiniga ha ahaado cilmigan dunyawigaa ha ahaado ama taariikh iyo adab iyo literature ha ahaado ama sayniska iyo dibiga iyo fiisiyada iyo dayaaradahan sida loo buubinayo iyo kombyuutarada iyo waxaas oo masaalixda adduunyada ku saabsan ha ahaado intaba waxa weeye qalb haddana hadda waa kasii hormaray qalinkii ilaa combyuterka laftiisa oo qalam lasii tadwiiriye soo maha wax kala waa qalamkii un lasii tadwiiriye nacam marka waa isaguna waa mucjizo wey alraxmaanu callama alqur-aan khalaqa alinsaan nacam nacam marka tacliintaas oo qalamka wax ku bari waa mucjizo ayadana in lagu dhaarto astahasho walqalami maan ku dhaartay wamaa yasturuuna waxay qorayaan ilaa qalam waxay qorayaan waa rumuus wixii macluumaadkiia la qorayaa qofkiina waa la barayaa marka rumuustaas uu akrinayo wixii laftooda ay faraacinadu ay qori jireen oo iyaguna ishaaraadka ahaa iyo waxyaalahaas laftooda waa nooc min alqalam kamida soo maa waa nooc tadawur shiinaaska hadda waxyaala ay qoraan oo jubalay ka taaganta soomaa farays fartooda qarqaroofan ayado laftooda waa noocaas wa xuruuftanka la qora ama carabi ama laatin ha lagu qoro kullu haada wax qalamkaas wey walqalami baan ku dhaartay wamaa yasturuuna waxay qorayaane maa anta adigu ma tihi binicmati rabbika nicmada alle oo ku siiyey oo waxyiga ma garate oo ku siiyey nicmadaasaaba ilaahay ku siiyee iyo wanaagaase bimajnuunin mid waalan mateedaa laleehay sababtoo nicmaaba lagu siiyey waali maxaa keenay yacni miyirka qofka caadiga aha qaba soo maha adigoo nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo dadka uga caqli rajaxsan oo makhluuqa ma dadka bini aadamka dadka ugu kamaalsan aha khalqan wa khuluqa nabiga caleyhi salaatu salaam haddana adigoo nicmadii waxyiga iyo khaatimu rasaal lagu siiyey iyo junuun maxaa iska kaa galabay ayaguna waxay waali kaaga dhigayaan nicmadii ilaahay oo waxyiga ahaa ay kuleeyihin waa waalan sida waa aragtay qofka hadduu diinta ku dhowrsado dadka caamada waxay kuleeyihin diintiyaa dardartay waa waalan hele maad muller iyo waa weli waxa weye waa waa caadooda waayo qofkii diinta ku dhaqmo inay dhahaan waa waalan yahay oo kale nacam maa anta ma tihid binicmati rabbika nicmada alle subxaana wa tacaala xaal aada ku sugantoo ilaahay uba kuu nicmeeyey bimajnuunin mid waalan ma tihid marka waalida ay kugu sheeen ma jirto waxaa leeyahy muncam caleyhi baa taho dee bini aadamkii oo caadiga ahaa adigoo qofka ugu noormalsano ilaahay subxaana wa tacaala oo nabiga ka saramariyey oo muwaasafaadkii akhlaaq iyo maaragtay abuurba ilaahay uu siiyey ayaa waxba lagu sii daray waali marka maxaa keena waali waad ka fogta laakiin maxaa saas loo leeyahay ummad hadday kuu kacan adigoo dariiqaas mar waa waalayn waa waalayn waa tuug waa tuug halgudi lagu yihahdo adig waxaa isku malayna waxa inay jiraan waxaa rumaysanay dacayada lagaa faafinay ama wax ka jiraana islaam marka waa la tashjiicinayaa nabiga caleyhi salaatu salaam iskaba dhaaf waaliya wa inaka adugu la calaa khuluqin diin iyo wa ina laka waxaa kuu sugnaaday laajran ajar ayru hayra mamnuuni aan go-ayn waxaad leedahay sababta camalkaaga wanaagsan iyo risaalada aada gudbinayso iyo maaragtay dhibaatada aada risaalada ka maraysid iyo hidaayada ajar aan go-ayn baad leedahay weligii ma dhammaanayo sababtoo ah ilaa yowmi alqiyaama qof alle qofkii diintiisa ku camal fala kii salaad tukada kii sooma kii dhowrsada isagoon ajarkiisa laga nusqaamin nabiga caleyhi salaam intoo kale loo qoray waxuu kasbadanaa isagaba iskaba dhaaf u cibaadadiisii waxuu kasbaday qof walboo khayr sameeyo khayrkaas yaa usoo sheegay nabiga waxaa soo gaarsiiye caleyhi salaatu wasalaam isagaa imaamkeena biyabi umbe sal allau aleyh wasalam marka ajarkiisa weligiis ma dhammaanayo wa ina laka waxaa kuu sugnaaday la ajran ajr hayra mamnuun ay hayra maqduucin aan go-ayn marka waxaa leey wa inaka adugu la calaa khuluqin diin iyo dabeeco wanaagsan baad ku sugantao cadiimin oo weyn oo waa maxa nabigeena caleyhi salaatu wasalaam asagoo markii horeba ilaahay uu u dhaliyey kamaal inta bini aadam ou kaamil yahay qofka uu kaamilsan waya nabiga caleyhi salaatu wasalaam qaabkuu abuurnaa akhlaaqdiisa dhaqankiisa sida uu kusoo koray mujtamacii sumcadda uu ku lahaa wax intaasoo ceeba faryaro cidideedna ma lahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam carabtii assaadiqu lamiin waa ku magacaabay khadiijo warbixinta ay ka baxday markuu waxyi kusoo dawaa waa kii tiri markuu cabsaday wallaahi laa yaqsiika allah abad adigoo kale ilaahay maba hoojiyaba inaka lataslu raxma raxmka waa xiriirisa wa tuqri dayfa dayfkan waa martiisu hortaa wa taxmilu lkalla dadka dhibaataysanna oo dulsaarkaana dushaa u ridataa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq dadka masaa'ibta ku dhacana qofka ugu horeeya oo gurmad ayaa ta dabeecadii saasee nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii uu yidhi waa idinka baxaana nin intuu ka daba tegay kufaartii qorash xukumada mithluka laa yakhruj walaa yukhraj war adigoo kale nin cid ka baxo oo maaragtay ka talooba ma tihid oo dhahay nin la bixiyo oo la dayriyana ma tihid bou dhahay sharafta aada leedahay baabima sal alla alay wasalam asagoo saas ayaa waxyigu u yimi isagoo naf zakiya leh ayaa waxyigu u yimi oo intaas qalbigiisa inta la jeexay xikmo iyo khayr laga buuxiyey oo xuduubtii shaydaanka laga buuxiyey siduu ilaahay u abuuray qalbigiisa laga buuxiyey qur-aankii uu kusoo degay qur-aankii uu dabaqay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee caaisho markii la weydiiye lii nabiga akhlaaqdiisa nooga waran ay tiri kaanad khuluquhu lqur-aan akhlaaqdiisaba waa qur-aanka isagoo dabci fiican u dhashay ayaa haddana wax alla wixii qur-aanku faro oo iimaan iyo camal saalixa uu ku sifooy wax alla wixii qur-aankii uu reebo uu ka fogaado nabiga caleyhi salaatu wasalaam qur-aankiyaa marka wuxuu u noqday sajiyo iyo dabci hadda qur-aankaad arkaysa qofuu hogaamay maxaa u malaynaysaa marka wanaagiisa walidaalika nabigu caleyhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu ahaa dadka ugu akhlaaq wanaagsan buu ahaa oo aad oo haddii la yidhaahdo xishoodka deeqsinimada shajaacada dadka uu iska cafiyey dulqaadka wax alle wax wanaa waata la yidhaahdo hadduu qof xaajo oo maanta ma arkaysaa weydiiso ilaa qofku yidhahdo waa ii dhammaatay nabigu kama tegi jira hadduu qof la hadlayo ilaa qofkaas hadalka oo dhami kama goyn jira hadduu qof oo salaam ilaa qofku gacantiisa oo la baxo nabigu gacantiisa kama bixi jira wax la qiyaasi kara maan akhlaaqdiisa wax haddii la dooransiiyo laba shay ikhtaara aysarala maalin maqlid wax fudaydka ayuu dooran jiray caleyhi isalaatu wasalaam dad saxaabadiisa u jilicsan oo waxay rabaan u yeelo ahaa haddii oo aysa dembi ahayn caruur iyo haween nabigiis midna ma uusa dilin gacantiisa kuma dhufan ilaa inuu isagoo jihaad ku jira maaha naftiisana uma aarsan jirin ilaa xurumaadka alle in la maaratay lmaarata xormaa lagu tacadiye maahan marka ilaahay dartiis ayuu aarsan jira nabigu caleyhi salaatu wasalaam dhaqankiisu aada buu u fiicnaa waa ki yidhi anas toban sanan u adeegay wax aan sameeyey maxaas u samaysa ima dhihin waxaana samaysana maxaa u sameweysana ma dhihin wuxuu yidhi wa kaana sal allau alayhi wasalam axsana annaasi khuluqan dadka ugu dabci fiicnaa wamaa masastu khazan walaa xariiran ma taaban walaa shay-an kaana alyana min kafi rasuuli illahi sal alla alayh wasalam gacantiisa u jilacsaneed macaankeed wax kaas bay ka jilacsaned xariir iyo walaa shay-an kaana alyana min kafi rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam wax rasuulka alle gacanta ka jilcsan ma arka walaa shamamtu miskan walaa cadiran adyaba min caraqi rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam meesha dadku ay ka shiiraanna caraqa nabiga iyo dhididkiisa waxa waaye wax kastaba isagaa ka udgoona bukhaari wuxuu ku yihi can ilbaraa wuxuu yihi kaana rasuul lahi sal alla alay slam axsana annaasi wejhan weji qofka ugu weji qurxoon buu ahaa hadda isagoo weji quruxa u dhashay haddana nuurka iimaanka oo ka muuqda ee nabinimadana subxaana allah ilan baa sheegi kara wa axsana annaasi khuluqan isaga ugu dabci badnaa laysa biawiil dheerar oo kala taagan oo kala qawaarsan ma ahayn walaa bilqasiir mana gaabin oo gaabana ma ahayn wuxuu ah marbuuc alqaama biabihi sal alla alay wasalam meel walba haddii laga tilmaamo jamaal iyo qurux iyo fadli allah u ziyaadiyo biabihumi sal alla alayh wasalam wa inaka adigu la calaa khuluqin baad ku sigan tahay diin iyo dabeeco wanaagsan oo cadiimin weyn marka xaggee waali kaa soo gashaa walidaalika dadkan hadda nabiga durdura iyagaa unba isceebeynaymaan wax faa-iiday keenayaan dadka tarwiijinaya laftooda oo maaragtay weebsayaalka kusoo qoraayo oo waxaa sii tarwiijinaya laftooda waa qaldan yihiin qofka qaldan wixiisa waa la dilaa ninkii xunkaa musawirkuu soo sawiro oo nabiga ku caaye adigii markaa dadkii usoo tarwiijisa kawaran waa edab daro adaga isagaa u faafina wax nabiga difaaca iska dhigi waxaasoo kale waa la imaateeya kaasoo kale caydiisa isagaa muxuu nabiga ka gaaraya caleyhi salaatu wasalaam marka sheegsheegiisa xataa icaana isagaa u kaalmeyna fikradiisa meesha lagu baabiiya haddaba haddii ay saas taho ood nabiga caleyhi salaam majnuun iyo wax waana ay ku sheegayaan iyo ku baraka daran iyo mid fitnaysan oo diintiisu qalloocan tahay waxaa la leeyahay waa kala bax waa la kala bixi doonaaho faasaatuu bisiru waad arki doontaa wa yubsiruuna iyaguna way arki doonaan biayikum kiineeba almaftuun ay huwa almaftuun midka la fitneeyey oo diin xumo mase caqli xumo mase dhaqan xumo kan ku fitnaysan waa la kala arki doonaa adinkiiya nabiga caleyhi salaatu salaam walaa shaka hum almaftuunuuna inay fitnaysiin waa is ogyihiin ina rabbaka rabbigaaga huwa aclamu isagaa ogaasho badan biman dalla ciddii ka dhuntay can sabiili jidkiisa wa huwa isaga aclamu isagaana ogo bilmuhtadiina kuwa hanuunsan isagaa og marka waxaasoo dhan iyaga laftooda waa ogyihiin nabi maxamed inuu hanuunsiya caleyhi salaatu wasalaam ayaguna ay baadiyeysan yihiin laakiin qofka aada la doodayso hoosaa loogu soo daadegaa calal aqali si uu asagu garto isugu dhaqo ma garan oo usoo baraarugo haddaba haddii ay saas tahay laa shaka xaggii mushrikiinta xamlo weyn ayaa ka socota marka oo nabiga caleyhi salaatu salaam iyo dacwadiis ay dacaayad ay ku furayaan ayakoo raba inay nabiga ta'hiiriyaan oy soo jiitaan oo waxooda ay wax maaragtay ay ku dabaqaan oo wax ka qaato waxooda mase inuu wixiisa oo wax ka tago ay rabaan marka hujin waa lagu soo qaadaya taasaa marka nabiga calay sl laga difaacaya laga hadlaya waxaa leeyahay dheg jalaq ha u siin ha u jilcin falaa tudic ha adeecin almukadibiina kuwa ilaahay rasuulkiisa iyo xaqa beeniyey marnaba waxa ku adeecina le mukadib baadooya ha adeecin diid gaashaanka u daro sababtoo ah isu jilcin jilcin iyo ma garati waxa weye waa waa kugu sii dulleysanaya caaw dadkii isku ciljilciyey marka dambe waa la cunay ma garati gaal un maya unbaa wax ka qaadi karta ma garati haye haddaad tiraahdeed tu kaloo kaaga darto ilaa u majahaaga marka dambe ou sii liqo nacam wadduu waxay jecel yihiin low tudhinu inaad u jilcanaato fa yudhinuuna iyagoona ay xoogaa ay jilcaan tiyooduna jiloocodan waxay waa beenbeen waay wax ay ka tegayaan lama arko laakiin adig kuu muujinaya wax jilcaayaan markay cubka kugu hubsadaan farmalkay kaaga boodaya marka gaalada waa saas waa walaa tudixana adeecin kulla xallaafin ku dhaarasho badan mahiinin oo ihaanaysa qofka had iyo goor dhaarashada badan waa qof aan isku kalsoonin oo beenlow ah oo shaqsiisa ay tacbaan ay tahy maadaama marka hadalkiisa aan la qaadanaynin dhaarow ku kobayaa marka hamaazin xam badan oo had iyo goor dadka faraha ku taagtoogo afka ku mudmudo oo marku maarata qofku u yimaada haha u yirahdo marka afka ka daba taagiya carabka mashaa-in la so socdo oo binamiimin dirodiro wararka dadka iskaga geeya mannaacin reebid badan lil khayr wax khayr ah khayr laga dhadhami maa xaq ou aqbalo xaq ou sheego nacfi ou qof ou siiyo kelimad wanaagsan agtiisa khayr oo dhan waa mamnuuc waayo muctadin ku xadgudbo dadka calaa kayri ku xadgudba ahiimin dembiilo badan oo waxa weye ilaahay subxaana watacaala xuduudiisa dhaafa oo muctadkuna waxa waa qofka dadka aan waxu ogeyn ahiimna waa midkan ilaahay waxu ogeyn waa qofka yidhahdaan markay ay caayan soomaalidu fulaan rabbina waxuma oga ragna waxuma oga macnaa ilaahaysan ma yaqaano dadka bini aadamkaa tacaamulkiisa ku haboona eesh ma yaqaano bismila cutullin qalafsan cutulligu waxaa weeye waxay yidhaahdaan waa qofka ilaahay intuu xoog siiyo iyo awood oo wax ku cuno oo wax ku cabo oo maanta wax ku guursado iyo karti iyo shaqo iyo wax walba intuu siiyo diracnimo haddana wax khayraho laga hela aan la kulli wixii awoodaho ilaahay uu siiye subxaana wa tacaala cagsi u istiqdaamsan amaa qofka hadduu ilaahay oo awood intuu siiyo oo xaq u istiqdaamsado haddi waa sida cumar radi allahu canhu iyo xamza bin cabdilmuqalib qofka ilahay intuu awood iyo raganimo iyo geesinimo iyo waxtar ilaahay oo siiyo markaa diinta ku ku difaaca kaasoo kale lama heli karo sidoo kale cagsigeeda qofka ilaahay bikulli awood intuu siiyo adkaysimo iyo dadahaanimo iyo waxqabasho iyo karti inuu wax cuno wax cabo wax dilo ma garad guurkiisa oo xadkiisa uu qaado karo cuntada intoo rab uu ka cuni karo caafimaadka uu ku raaxaysanayo wamaca daalika intuu is-iloobo waxa weeye ilaahayna subxaana watacaala aan waxu ogeyn iyo cibaadadiisa muslimkiina aan waxu ogeyn marka cubtulligu waa saas waa qofka qalafsan oo xooga badan wax wanaagana haba yaraatay aan lagu arkay bacda daalika intaas ka bacdina zaniimin mid kolon ah oo zaniiminta waxaa loola jeedaa ama qoomka uu sheeganayo ka mid maahana waa wacd saasaa looga jeeda oo qofka carabtu waxay zaniim yidhaahdaan qofka qoladow aan ka tirsanayo aan maanta ma arkaysa ka mid ahayn ama zaniimin waxaa loola jeedaa sida neefka kolontalaba oo caan u yaha kolmuhu waxaa weeye arigaa badana u badane wax laba naas xoola inta kasoo baxayo saan marka xoolaha qaar dhifay kasoo baxaan macnaha waxa weeye wuxuu caan ku yahay sharta iyo foolxumadu caan ku yahay ka-anamaa sida rido kolontalaba ay caan u taho arig kale aysan ugu darsamaynin asaguna sharta iyo foolxumada iyo saqajaannimada ayuu caan oo ku yahay kaas marka ha adeecinaa laleeyahy an kaana liajli an kaana inuu yahay daa maalin ku xoolo u saaxiibo baniina wiilalku u saaxiiba oo mujtamaca jaahiliga xoolaha iyo wiilashay waaweyneeya gaar ahaan carabta duu mujtamaca qabali og yahay hadduu mujtamaci xadari uu yahana hadda jagooyinka iyo maaragtay wasaarada iyo boqortinimada iyo xoolaha kabitaalisnimada iyo ra-sumaalka aaday u weyneeyaa marka nufuudka oo mujtamaca iyo saydarada uu ku leeyahay darteed ha u adeecin sababtoo a qiimo ma lahan waxaa kaloo ka mid a ninkaas idaa sifiya sifaadkiisii tilmaamihiisa xun idaa tutla caleyhi markii lagu akriyo aayaatuna aayaadkeen qaala wuxuu odhanayaa asaatiiru alawaliin ey hiya aayaadkaas waxaa akrinayso asaatiiru alawaliin dadkii hore sheekooyinkoodii iyo khuraafaadkoodii kalaamuleylkoodii waxay haminkii ku caweysami jireen waxyaalahaasoo kale waa kuleeya diin maba ahanba waxaan haddaba ninkaas sanasimuhu waan calaamayn doonaa cala alkhurduumi sankan ka calaamayn doonaa marka calaamada ama waxaa dhici karta in looga jeedo hadhow markuu naarta galo aa naarta madow sankiisa laga dhigi doonaa qiyaama ama adduunkaba calaamaa lagu dhigi doonaaho qaara waxay leeyihi ninkan la tilmaama walid binulmuqiiro wey iyo wixii lamid marka bederaa maaratay seef sanka uga dhacdo calaamadii ay ku dhacday inkastoo tafsiir ibnu kathiir iyo ibnu dariir dabari midna ayna soo qaadin laakiin uun tafaasiirta kala ishaaraysa laakiin ankaanadaa maalin waa baninintaas ayaa waxay ogta inuu walid binulmuqiiro yahay oo mudathir qisadiisu darni waman khalaqtu waxiidan qisada iyo qisada marka dhinac bay iska shaabaha walid binmuqiirna waa ku waa waa ku dabaqantaaho hadda muwaasafaadkan badankeeda waa owlaha waa owlaha marka sida uu sacdi uu leeyahana hal qof maahana wixii tilmaamaha laga helo ayaa marka caama marka dadka noocaas oo kalena waa badan yihiin oo had iyo gooraale dacwada iyo diinta iyo akhlaaqda wanaagsan hortaagan waa ay badan yihiin oo ilaah intou xoolo iyo maal iyo awood iyo maaragtay saldho iyo karti iyo caafimaad uu siiyey wax alla waxay haystaan marka inay xaqa ay ku baabi'iyaan oo ilaahay ay kula dagaalamaan iyo diintiisa diyaarka u ah marka kolley awood kastow haysto allah ka soo haray subxaana wa tacaala maqluubou noqonayaa sidii abraha waa laga qaalib noqonayaa marka haddaba falaa tudixa adeecin almukadibiina kuwa ilaahay beeniya adeecin cumuuma wadduu waxay jecelyiin low tudhinu inaad u leecdo fa yudhinuuna ayaguna ay kuusoo jilcaan beenbeen ah marka waxaa jiraa la yihahdaa culummadu mudaaraad iyo mudaahano wax la yidhaahdo mudaaraadka waxaa weeye gaalkan hadduu uu kaa xoog badan yahay inaadan ka hor imaanoo sacad aada ka warwareegsato ma garanta adoon diintaad uga tanaasuleynin adiga aada ka warwareegsato wada cadaawaad iyo balaayo iyo waxaasaa u muujin laakiin adiga baadilkiisa uma qoreysid ka warwareegsanaysaa adiga sababtoo ah tabar aa ku difaacda iyo midna male mudaaraad ha la yihahda mudaaraadka marka waa banaanta iyada saa adigu sharta uga nabadgesha adoon beenna aan sheegaynin inaad adigu u gaskasiiso naftaada aada ximaayeysatay maahan qofka inaad qiyaanaysa laakiin ugogeynaysa laakiin mudaahanada waa inaad diintii wax ka tagtid waa marka mudaaraadka iyo mudaahanada isku mid maaha mudaaraadka waa caqli waa kan maadaama adiga aada waajihi karin adoon khadaac ahayn oon qiyaanaynin haddaa naftaas saa ula baxsatid wixii adiga aada waxba ka qaban karin laa yukallifu allahu nafsa illaa wascaha tartiib gas u sii walidaalika dadka qof walba uu dhahayo zamankan meela intaan kaligay imaado dowlado kale iyo baawar ee ka jiro baara khamre ka jejebinahay axmaqin waayo diinna kuma taago sababto ilaahay maba kuu kalifinba laa yukallifu allahu nafsa illaa wascaha or salaadii masjidka jamaacadana waa ka wehsana baarna ou tago intaasoo askar iyo dowlado iyo maraakiib ay difaacaan waxl qamran ka jejebina salaadii lagu leehana masaajidkii ma tukanahay meelahaaso wax ka xadxadayo iyo balaayo isku mashquulinayo kuwaas marka weligood meel ma gaareen meesha uu waxbara lahaa cibaadada isku dhisi lahaa waxa weeye hal maroo isaga dhanba waxa weeye uu isbaabi-inayaa marka hadhow wixii markuu arko inuusa kari karina dadka diinta ka ridoobo oo ka tago hadhow balaayada iyo gaalada u jaasuusa iyagaa ugu badan kuwaasaa ugu badan marka hore wuxuusan xamili karin oo isku dhaafaya wixii markuu arko inaan meel laga gaaraynin cagsi u isku bedela cadow islaameedu noqona nacam walaa tudixana adeecin kulla xalaafin ku dhaarasho badan oo mahiinin ihaanaysan sababtoo qof haddaa aragtay dhaarasho badan waa qof beenlow ah naftiisana aan sharaf ku lahayn hamaazin xamasho badan oo ama ficil ku xanta qofka ama afka ku xanta mashaa in la socdo binamiimin diradiraala iyaduna kabaairta kamid wuxuu nabiga calayh salaatu salaam laa yadkhulu janata qataat ninka dadka isku dira ma galo jannada iyo xadiidkii nabigu markuu labadii qabriyin muxuu dhahay wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam labadii qabri markuu inahumaa la yucadabaanu maa yucadabaanu fii kabiir waa la cadaabaya wax weyna maa midkood laa kaan laa yastiru bilbool kaadida iskama hubin jirine kaadi oo ka farqo siraalka gashanaya hadhow salaad benbeenoo tukanaya marka isagoo najaasaysa midkoodna namiimada iyo diradiraalaho la socon jira marka nacam manaacin ree mashaain binamiimin manaacin reebitaan badan oo lil khayri khayrka reeba oo wax khayra haba yaraatay wax kasoo dhiiqa aan la arkin muctadin xadgudbo oo afiimin haddana dembi badan oo ictidaa waxaa dadkiiba ku xadgudbaya afiimna waxaa weeye dunuubtii iyo macaasida alloo ku dhacaya cutullin ee qalafsan waay hahe waxau dhaa nabiga calayhi salatu slam alaa unabiukum biahli iljanna kullu daciifin mutadacaf qof iska miskiin aho iska khayr badan waay oo dadkuna ay liidayaan laakiin hoosta qalbigiisa nuur uu ku jiro low aqsama cala allahi la abarahu hadduu ra ilaahow qas waxaas waa kugu dhaartay ilaah waxaa ii samee ilaahay waa ka yeela qiima agtiisa uu leeyahy alaa unabiukum biahli naari ma idiin sheegaa kullu cutullin mid qalafsan jawaadin marka jawaadkuna waxaw waa midka xoolaha kulmiyo waxna aan ogoleen ma garate mustakbiroo isweyneysiiye taas oo kale riwaayo kale waxaa kullu jawaadin jacdariyin mustakbir jacdarigana waxaa waa midka qalafsan oo ka kan oo khayrka lagu arkay dad ayaga dhan shar ay yihiin soo ma arkay nacam qolo waxaa jirtay waagii hore oo banisiida la dhihi jira niman dhib badanay ahaayeen oo aada u shar badan marka ninay adiga ay waxbau ka galay godob kuwaasina maba laga baxsado marka farasdaqaa beed ka tiri waxau le fa in tanju minha tanju min dii cadiimatin haddaa nimankaas maanta ka baxsatid oo dhaha maanta wale balaayaad ka baxsatay wa ilaa fa inii laa ukhaaluka naajiyan oo dhaha weligay inaad ka nabadgela ma u malaynayo wuxuu ihi idaa khuyira cdiyu bayna khawaayatin wa rushdin ata cdiyu maa kaana haawiya ninka reer benisiid la yihahdo haddii la kala dooransiiyo xumi iyo sam weligoodba xumida unbay qaataan marka dad noocaasa waxaa jira qallafsan oo khayr daran oo weel yar haddaad maarata wax si wanaagsan ugu sheeg si maaragtay qabo ugu sheeg wax xil aan garin diin aysan gelin qaraabanimo aysan gelin macrifo aysan gelin meel loo rooraba aan ku rooneen noocaasoo kaleo nabigu ishaaray calayh isalaatu wasalaam an kaana ha ku adeecni inuu yahay darteedaa maalin xoolo uu ku saaxiibay u baniina wiilan idaa tutla calayhi markii lagu akriyo aayaatuna aayaadkeennana sow qur-aanka iyo waxyigu ihaanaysanayo qaala wuxuu leeyahay hiya asaatiiru lwaliin ee hiya asaatiiru lawaliin waa khuraafaadkii hore kaa mataqaana annagaa naqaanoo sanasimuhu waxaan ka calaamay doonaa cala alkhurduumi khurduumkan ka calaamay doonaa sanka inta laga calaameeyo ayay calaamo inuu ahlunaariga ku tusinaysaa inaa anagu balownaahum reer quraysh waa ikhtibaarnay kamaa balownaa saan u ikhtibaarnay asxaaba aljannati qoladii beerta lehe id waqti baan ikhtibaarnay aqsamuu ay ku dhaarteen layasrimunnaha beertii markay soo baxday waa goosanaynaa bay dheheen musbixiina xaal ayyihin markay berri ay waa barisanayaan berri aroortii aan goosanayna beerta aan jafanaynaa dheheen oo beerta wix nooga baxay walaa yastatnuuna ayagoon insha allah dhehaynin ama aan masaakiinta wax u reebeynin ayay ku tuseen beerta inay goostaan fa daafa calayha markay xumidii ay goosteen oo beertii inay masaakiinta ay ka qadiyaan fa daafa calayha beertii waxaa dawaafay oo ku wareegay daa'ifun mid wareegoo min rabbi ka ahaadoo musiibo ah oo dabayl xun iyo balaaya beertii geb kasii soo qalajisay walxaal hum naa'imuuna ayagoo hurdaya markay ayagu balaayo ay ku seexdeen abeertoodii marka balaayo u daba martay fa asbaxad waxay noqotay marka ka sariimi mid la goosto beer la shafto aan waxbaba ka bixin oo ayada dhan mugdi aho eber ahoo mugdi ah haminkiyaa laga shaqaystay soo maaha subaxdii niman meel waxu yaallaana iska dhigayaano fatanaadow waa isu dhawaaqeen musbixiina xaali kuwaa berisanay aroortii alla kala war hebelo war hebelo maxay tahay halhayskooda ay leeyihiin an iqduu ka laha calaa xarfikum beertiina in kuntum saarimiina dad beerta goosanaya oo shafanaya haddaad tihiin oo jaadiin aho dhab ay idinka tahay wixii xala aada maaragtay ku tashateen meesha kalaha waagi waa nugu dharaaroobay waayo waagi waa nugu beriyey fandalaquu waa israaceen iyagoo yuubax yuubax leh walxaal hum yatakhaafatuuna ay hoos u qarsanayaan oo afka iskugu nuxnuxleyn hoos isugu sheegayaan maxay ku tashanayaan anlaa yadkhulannahaa inuusan beerta uu soo gelin alyowma maanta calaykum korkiina miskiin miskiin wax la yidhaahdo inaan afka wax loo saarin oo la eryo ama intaan miskiin soo kallahinba aroor hore jaf laga siisto waqadow waana ka laheen calaa xardin ayagoo mancin iyo maaragtay hoojin ay masaakiinta hoojiyaan qaadiriina iyagoo awooda say isleeyiin waxle maanta masaakiin nimanka la dhihi jiray waa u dhammaynaysaan oo kumi afkuma u saaraysaan iyo fuus badana waa la gebgebyiriyo meeshiyaa la yimid falamaa ra-owhaa markay meeshii arkeenay qaaluu waxay yidhaahdeen innaa la daalluuna warheedhahay jidkii waa ka dhunnay jidku jidkii maaha xaggaa la fiirfiiriyo beerihii kaloo ku xigay waa la ogaaday beerta inay kumeetay ay tahay qaaluu waxay yidhaahdeen ma aan dhunsaninoo beerti waa beertii waa tahay bal naxnu maxruumuuna waa nala hoojiyey beer mirihii aan gorahayn waa nala ka hoojiyey ajarkii aan heli lahaynna waa nala ka hoojiyey qaala markaasuu wuxuu yidhi owsaduhum ninkii ugu roonaa ugu khiyaarsanaa ugu caadilsanaa wuxuu yidhi alam aqul lakum markaad tashanaysiin soo idinma oranin lowlaa tusabbixuuna ilaahay maa nasahdaan oo kac baqdaanoo xaqaan miskiinta aada duudsiinaysaan maa iska dhaaftaan ama inshaa allahu maxaad u dhihi weyseen way arkeen hadda meesha inays waxba ku haynin qaaluu waxay yidhaahdeen subxaana rabbinaa rabbigaana nasahnaantiisa allaa nasahane innaa kunaa daalimiin annagaa daalimiin ahay ilaahay dulmi waa ka nasahanyo beertan bilaash iyo qalad uma baabi-ine dulunka iyo qaladka annakaa samaynay oo dembigii iyo qaladkii aan samaynaa nala ku ciqaabay yidhaahdeen fa aqbala wuu ku soo jeestay bacduhum qaarkoodu calaa bacdin qaarkii kale yatalaawamuuna ayagoo is-eedeynaya ma garat waal adaa noo walahaa fikradan adaa keenay waxaasay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhahdeen markii dambe waxay isku itifaaqeen qaladka inay wada galeen oo qaaluu waxay yidhahdeen yaa weylanaa shalaytadeene innaa anagu kunnaa waxaan ahayn daaqiina kuwii qooqay haddaba toobaa noo furanoo casaa rabbunaa rabbigeena wuxuu mudan yahay an yubdilanaa inuu noo bedelo oo beerta noogu bedelo khayran minhaa midka khayr badan oo anaguna eedaradii aanan u noqon innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigeena raaqibuuna kuwii jarinayo oo rabbigeena maaragtay cibaadadiisa iyo fadligiisa kuwii quudareen ayaan nahay kadaalika sidaas uu alcadaabu cadaabka dunyawiga qofkii qooqa sidaas baa loo cadaabaa wala cadaabu alaakhirati cadaabka aakhirana akbaru ka weyn midkan adduunyada low kaanuu yaclamuun hadday ogyihiin quraysh waxaa weeye ilaahay waa u nicmeeyey awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aamina lajacalnaa lahum xaraman aamina watakhadafu nnaas min xawli liilaafi qurayshin ilaafihim rixlata shitaabi sayf carabtay zucamo u ahaayeen beedkay joogeen waa la karaameyn jiray ummadda kale waa la isboobaa iyaga waa la cisayn jiray tijaaraday marka ay qabowga ay tahana ay xaggaas yaman wixii kasoo baxa ay kasoo gedistaan waktiga sayfka ay tahay oo cinabka iyo alaabta miraha juula iyo juun iyo waktiyaalkaasna juula iyo juun iyo ogosna xaggaa shaama alaabta laga soo gedistaa tijaaro oo weyn bay lahaayeen ammaanna waa ahaa lahaayeen saasay tahay haddana nabi maxamedaa laga soo bixiyey oo nasabkiisa iyo sharaftiisa ammaanadiisa iyo qan asaadiqul amin ilaahay inuu ku shikraan ahayd waa diideen nabigiibay soo bixeen calayhi salaatu waa la dagaalameen ilaahay abaarow marka ku sallida marka ilaa ay hargihii iyo meytadii ay cuneen oo iyagii dhammaa ay bakti gaareen markii dambe nabiga ay dhaheen war haddaad rixanto nin qaraabaata bal loo dacey kolba halaagsanaya marka marka abaartaas ayaa lagu imtixaana marka sida loo imtixaano waxay la mid tahay niman waxaa jira markaa yeman bay deganaayeen oo meel maanta ma arkaysaa tuulo ah oo maaragtay darawaan la dhihi jiray oo qaryo oo lix mayl oo kale sanco u jirta ayay beer ku lahaayeen aabbahood nin wanaagsan buu ahaa beerta markuu abuurto wixii ka soo baxa qayb beertuu geliya qaybna ilmihiisa intii sanadii cunaabu u kaydiya inta kalena waa sadaqaysta aabbihii markuu dhintay dheheen aabbahan axmaqou ahaa intaajkii iyo maxsuulaadka ziraacigii wixii soo baxayba oo mirihii la goostaba masaakiin loo kushubaha goormaa maanta ma arkaysaa maalgashi iyo alaab iyo tijaaro iyo in beeraha laga faa-iisto goormaa la helaya waxay dhaheen aabbahan dhaqankiisii waa baadiyo ahaaye muqafalo ahaaye yaanaan maaragtay u noqonino annagu dad xadaariyaana waxaana aan haysano waxaa la yidhi beerta aroortii intaan ku kalahno aan gurano masaakiintina yaan afka loo saarin in shimbiro cunto xataa yaan loo ogolaan waa lagu tashaday hamiinkay saa ku seexdeen hamiinkii marka saa ku seexdeen oy balaayo ay ay maaragtay ay ku mirteen ayagu ilaahayna beertiiu balaayo ku mirata usoo diro beertii xalaa laga shaqaysay inta iyagu makriga ay ku sooxanayeen subaxdii markii ay soo kalaheen ay yidhahdeen war hoy war ka kacoy war ka kacoy beertii aan goosanno masaakiinta aan ka hormarno ee laleeyahay maanta alla ilaah masaakiin waa ka rayna hal kumi iyo taano la siin maayo sidii loo qadaf qajaf qajaf lahaa ordaay aa beertii la yimi se meesha maxaad ii dhibatay waa meel inta geel ku galgashay geed iyo wax ku yaalla aan la arkino mugdiba ah wax ka iftiimaa iyo geed iyo midna ma laha waxay dha waa dhunsannahay dariiqii carrigii baa la fiirfiiriyey se beertu waa beerti markaasaa marka shalayto lagu dhaqaamo marka macnaha waxaa leey qurayshi hadda cuquubadaasaa idinku dhacday nicmadaa ku kufrisaa tan waa imtixaan hadda abaarta haddaad ka joogi weysaana hadda cuquubada aakhira in kaga daran wey qisada marka saasay ku socotaa wey innaa anagu balownaahum waan imtixaanay nimankan kamaa balownaa saan u imtixaanay asxaaba aljannati qoladii beerta lahayd id waqti aqsamuu ay dhaarteen qoladii beerta lahayd oo aabbahood ka dhaxashoy layasrimunaha wallo way goosanayaan oo way shafanayaan beerta musbixiina xaal ay waabarisana aroortii berri aan ku kalahayna walaa yastatnuuna mana istatnoona insha allah ma dhihin xaqii masaakiintana ma aysan soo reebine waxaa la yidhi masaakiinta haloojiyo fadaafa calayhaa waxaa ku mirtay daaif oo ku dawaafo ku mirtay daa'ifun mid dawaafay oo ilaahay oo soo diro min rabbika xaggaaga laga soo diray mid waraagaalaysta oo balaayo ah dabayl ama wax gubo icsaar ah oo dabayl kululoo hanfi ah ayaa lagu soo diray walxaal hum naa'imuuna iyagu ay hurdayeen balaayo iyaguna ku seexdeenba ilaahayna balaayo beertay ku tabacay ilaa ilaahay subxaana wa tacaala haddaa makri jar u degto mid adiga taada ka dardhow kugu degaya wamakaru wamakara allaahu wallahu khayru lmaakiriin fa asbaxad waxay noqotay beertii ka sariimi mid la shaftay oo la goostay ee mugdiyaho meeshii aan waxba aan ku oolin marka mid la goostana waa dhahan sidii mugdi hamiin ana way dhahaan laakiin wax haddii la gooyo hamiinna ay tahay meeshii hamiin mugdiha noqonaya ilaa geedihii wixii calaamaadka aha ma jiro ayaga waxba kaa warqaba arrintaas waa ay dhacday iyaga waxay u haystaa marka beertii inuu soocmo tahay subaxdii waa la seexday hurdadaa laga soo kacay aroortii markii la kacay diigga lagu kacay fatanaado waa isku dhawaaqeen musbixiina ilaa beeraale iyo dad xoolo kale aroortii unbay ka lahaan soo maa fatanaado waa isku dhawaaqeen musbixiina iyagoo waa berisana aroortii ka lahaadi maxaa la leeyahay warkaca meesha fadhinooma yaalle aniiqduu kalaho calaa xartikum beertiina ku kalaha in kuntum hadday atiin saarimina kuwii beerta goosanay wax shafanay oo waxaad xala aan isu sheegn haddaysan been ahayn haddii cajiska hala iska dhaafe ka kaca fadhiga soomaan hala dheelmado fandalaquu way tageen waa la ishaleela meelaa lagu ballamay waa la israacay walxaal hum yatakhaafatuuna ay kufaqayaan oo isku qarsanayaan ay leeyihiin anlaa yadkhulyaan codkooda la maqal masaakiintu inay maqalay diidayaan anlaa yadkhulannahaa yowsan maaragtay uusan idiin gelin alyowma maanta calaykum miskiin miskiin wadaad muctabarka hadda nala joogay ayaa qiso cajiibla noo sheegay sheekh maxamed umal wuxuu yihi nin baa taajir ahaa ree nairobi un ahaan u malayna qiso dariifa in meeshan lagu sheega way fiican tahay marka ninkii uun masaakiinta wax weydiisata masaakiinta wax weydiisata masaakiintii qadyaan ka istaagay wuxuu yidhi wadaaddo u yeertay wuxuu yidhi aadiyahow maxaan rabaa qur-aan in la isaaro maxaa dhacay masaakiinta qadees ilaahay masaakiinta inuu iga wado culimmadii wax taqaana waxay dha reed masaakiintan waxaad haystay kugu soo raaca ilaahay waxa hadduu kaa qaamisiin ku eemaaye joog qur-aanna ku saari mayno kuwii waa ka diidee ahlu khuraafa u tegay khidmo qur-aan aqaac lagu siiyey masaakiin iyo adigu isma aragtaa tii waa loo aqbal laakiin xoolihiiya ilaahay xerada ka bixiy hub eber ninkii miskiin daba u imaanaa laba ark ilaa miskiino waxbaad soo raacdaa moogta miskiin meel waxyaa loo imaana nin nin aan beerkiisa beer u helin miskiin maxuu ka soo doona marka ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisa aayada cajiib lo waa marka waa kana yani qisadii waa islaada markay miskiinta baabiin iyagin waxay waaweeyeen subxaana allah sanurihim aayaatina fi lafaaq nacam fatanaadoo way isu dhawaaqeen musbixiina xaali kuwii waabirisana oo dha aniqduu kalaa calaa xartikum beertiina in kuntum haddaatiin saarimin kuwii wax goosanahay fandalaquu way baxeen walxaal hum asaguna yatakhaafatuuna isu qorsanayaan anlaa yadkhulannaha inuusan noo soo gelin alyowma maanta calaykum korkiina miskiinu miskiin wax miskiin la yihahdo hala buriyo hala raacdeeyo waqadow way kalaheena calaa xardin xardiga macaano badan lahda ay calaa mancin waxa inay joojiyaan qalabna waa la yidhahda waxaad u caraysan tahay ood adigana xuqdo u qabtid ma garatid marka xaq xiqdigana waa la yidhaahdaa macnaa iyagoo xiqdi u qaba masaakiintii oo nacab oo u caraysan waxna aan u ogolayn wax ogolaansho la-aanta ila xaasid wax ma ogoleen maogta macaanihiisoo dhanay wadataa marka waa kelimo oo baliiq a waay iyagoo xaasidnimo qalbigood iyo cuqdo masaakiinta ay u qabaan iyo hoojin masaakiinta ay hujiyaan oo afka aysan wax u saarin iyagoo qalbigooda ay ka buuxdo qaadirina iyagoo awoodo macnaa say isleeyihin waxay leeyiin maanta inaad masaakiin afka aada qabataan awoodaa u leedihin laakiin ayagaa afka la qabto waa la ordo beertii meeshiyaa la tegey falamaa ra-ooha markay arkeen ilaa beertii xalaa laga shaqaysto beertii oo isbedeshay qaaluu waxay dhan innaa la daaluun waa dhumaysanahe dhabaha naga leexiya meel kale aan raadino haddana carigiiya la firfiriya calaamaadkii waxaa la ogaaday inay beertu beertii taho qaaluu waxay dhaheen bal naxnu annagaa maxruumuuna la hoojiyey annagaa eberaho waana la baabiiyey qaala owsadum kii uu khiyaarsanaa wuxuu yidhi alam aqul lakum soo idinma dhihin waryaada lowlaa maa tusabbixuuna ilaahayna sahdaano dulumka iska dhaaftaano masaakiinta xaqooda aad u ogolaataano markaad waxgoosanadana insha allah maxaad u dhihi weyseen qaaluu waxay yidhahdeen subxaana rabbinaa rabbigeena xumi oo dhan ka nasahano inuuna dulmiyo annagaa k ka nasahane markii wanaagsaneen aabbeen wanaagsana waa kii beerta noo bixi jirtee innaa kunaa daalimiin annaka maanta daalimiin oo dembiga la nimid fa aqbala wuu kusoo jeestay bacdum qaarkood calaa bacdin qaarkood yatalaawamuuna iyagoo is eedaynaya adaa balaayadan noo keenay adaa fikradda soo jeediyey markii dambe waxay dhaheen dembiga waan wada qabnaahe waxba yaanaan isku tuurtuurin qaaluu waxay dhaheen yaa weylanaa shalaytadeene innaa kunaa daaqi niman qooqee nicmadii intuu ilaahay naga badiyey meeshii aan ku shukri lahayn ayaan idib darro aan la nimi casaa rabbunaa marka waa toobadkeenanaa rabbigoona wuxuu mudan yahay an yubdilanaa inuu noogu bedelo khayran minhaa beerka khayr badan innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigeena raaqibuuna kuwii naxariista quudaraynayo oo maaragtay cibaadadiisa raba iyo toobadkeenkiisaa nahay allah markaasuu tacaliiqiy wuxuu leeyahay adduunka saasoo ilaah isu hoojin karaa had waa ujeedaan folkaanaadkan dhacaya waxa dhacaya bahalihii daa'iraadkaha usduulka aha wax hor istaaga alarka sharikaadkooda cimlaaqaha soo meelaha ma aruruna soo mucjizo alla soo maaha yaa ku riyoonaya weelmil ayaan ku riyoonaya kulli mucjizo ilaahay ilaahay marka subxaana watacaala hadduu yara waa ku hoojinaya bahaloo saa isaga daadanay ayaa maalin dambeeta adduunka la kala xayiraya ilaahay awoodiisa marka ilahay in laga cawsado waa kadalika kadalika sidaasoo kale alcadaabu ahaada cadaabka adduunyada qofka hadduu nicmada uu ku qooqo saasaa loo ciqaabaa si uu ugu waansamo hadduu ku waansami maayo miya walacadaabu alaakhirati cadaabka aakhira akbaru ka weyn low kaanuu yaclamuun hadday wax og yihiin ilahay ku waansamo hanaga dhigto war hala waansamo sheekh maalimada isaguna jeedinaya ashraaqu saaca ayaa markuu aayaadkii wixii uu baarbaaray ayuu yidhi anigu waxaan u malaynaa qaabka hadda adduunyadu u socoto inta hadda fulkaanaadkan ma dhicin adduunka inuu gebagabayaan u malaynaya wax badan oo sanaare hadda intay ka qaraxday intay ka qar intay ka qaraxday ma sahlan arinta ilahay toobadaa nagu sugo iyo xaq sal allahu calaa maxamed ali